bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta fayla dhegaystayaala ka dhowaada barnaamijka kulanka raadiya warsang ee magaalada baydhaba qodobadiisin ka dheegi doontaan barnaamijka oona maadantaynu ka guda jeerno waliba yokumada duqaymo diyaarade yaseyaa fuliyeen meel qiyaasti soddon dhowr kilomitiran jarta degmada buurakab ee gobolka baay yoona meelasaytiyo ka suganaayeen xubno ku tirsan al-shabaab barnaamijka dhegaystayaal ka dheegi doontaan guddoomiyaga hanraabta gobolka baay markale xalay waa mugacmeed yamanka kisheele la fiirsaday xillo yeedadayeen saasoo kaleeto waraysiyaasiyaasa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo duqaymo afka yeedan jaysatii malaaqiintiiyonay dadka beelo qabiilka hoggaankiyoon haayaan maamulka gobolka shabeellada hoose iyo kuwarbi xaaladiinka dambeytiyo gobolkaas aytiyoonay howlgallada ciidamadiyo sameeyahayaan puntland suwiinyanka diyaar garoobaha jeclee masaarka maalintii sabtada lekubada in puntland yeeda kudhiida wafdiya deereen guddoomiyaga aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya iyo deeri wasiirka waxbarashada soomaaliyana deeri amniga puntland seen suga hayaan ciidamada barnaamijka dhegaystayaal ka dheega doontaan intiinu ka guda jarna taas oo kaleeta barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhegaystayaal intiinu ka guda jarna walyaabo isin ka dheega doontaan oonayna siinkahayna waliba iyo kumid nagada doonee shir suuqgeenge shidaalka soomaaliya iyose ku furmayay magaalada london ee dalka ingiriiska dhegaystayaal mar kale kulanta faylaha ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo taariikhda labaatan iyo afartan balina koowaad sannada labada kun tobanay sagaalka intaas weliba yohana qodobadii inka roonay ee barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhegaystayaal qodobkan koraya ee barnaamijka weliba usaningnagada doore duqaymiya fuliyeen diyaarada taas ayuu ku fuliyeen meel qiyaasi soddon iyo dhowr kilomitir an jarta degmada buurakaab ee gobolka bacay
degmada buurakaba magaalka gacabdi xasan buulan maanta oo taariikhda ah labaatan iyo afar labada kun toban iyo sagaalka hadiidi degmada buurakaba duleedka laarow buurhayba nimanka oo khawaarijiinta oo fadhiisan ahayti gega diyaarado duqayeen eed khasaaro weyn oo khasaaro dhawac iyo wanaadhaawayo badan iyo jaysadka hadiidi iyo geega macnaha yani habeelo galigeeda duqaymo kadhiidi okay duqaymadaasaytii ilaa iyonay meenga diyaar oo kale iyo fulyaayeen
wallaahi nimankina diyaarada badana ilaa afar diyaara madaxa ahaayeen nimankafitriyan diyaarada dejiyeen duqaymadana waa dugay hareeladana waxaa ka heli sitood ole raw ole oo jeyslen guudi ee jeyslen markay khawaarijiin daawa iyo dhulsho badanna meelo macnaha yani lunqureeri waa loo dogaaye xabsiyaalkii meelo ka yaaleen wal gubi dad badan meelo ka hiranaayeen oo nimanka jeysa dad badan oo falla dembiyada macnaha yani oo kahaajsadeen oo dadkii shacabka ah waxaasay insha allahu taala reeda nimanka dadweynaha reeda ka jaraya laakiin wal ilaa may meelila araay guulow meelila araw ilaa ka kor
okay goradi wali ka dhabaa jiray in duqeymo haayeen marba haddii duqeymo haayeen ciidamadana ma diyaarado gaaraya oo jeena mise ciidamo kale yoon beelasan dhow yooroogeen duqeymada marka dhiidi meeliyoo seedeen salaaka dhii dadkaasiti ciidamada macnaha yani diyaarada jaysi daawo loo sameeyo horaba hortag ee koox hakiireen ahaayeen diyaaraya la soo diyaarada diidi nimanka fikriga hoose ka socdeen degmada meeliyo saaran juulada waan kusoo deganaya aagaas walka tegi buurta buureyba walka tegi nimankaas seedeen habsee gacantiyo ku guday buurakaba iyona goobta duqeynta ku dhiidi meega kilomitr nisjara wayna jiraan soddon iyo sagaal kilomitr okay goroni khasaaraha dhabtee inkastoo ilaa iyona hata laga xaqeejiyaan diyaaradooyinkaasaytii intay ahaan yoa ku buuween markii hore
diyaaradee awlaha galeen waa maadaama kolay diyaaradda macnaha fadhiisin badan hadhay dinaga baydawey lahayn dinaga beledawey lahayn ee yani fadhiisintii macnaha yani dumalaala kor laakiin maanta beledawliga kooda insha allahu taala nimankana niman oo garaac oo jidka macnaha boolista oo mase shacabka dabaayan oo nabaddiidka ah ee macnaha yani weerarka asugu fiisan heeladiyo dadka lugta macnaha yani shacabka oo macnaha yani socda canshuura la qaade baada higaale iyo hoog ee canshuur lahayn oo namaanamadaga furo eh nimankii oo hoola wada dakawaadka iyo xarun aruugaha jiraan dadka waliya dad badan xabso ka jiraya jiraan ilaa qoldumeeye xabso ka gartay insha allahu taala kulley intii weerarka laga qaada nimankii oo fadhiisan guraantada meeanuso macnaha yani oo ciidamada koonfur galbeed eh daraawiista yaama iyo tallaabo muhiim gadan إن شاء الله تعالى تقوليها معنا يعني الكديري الكديري جدا إن شاء الله duqaymadaasaytii ahamiyad inta la eg amni ahaan yeedan leta degmada buura kaba markii lan fiiri
duqaymadaas wallahi eedigeeda gudahooya waa la dhiirigelin oo ciidamada oo degmada buura ka fadhiisanta iyo koonfur galbeed oo dhiirigelin oo eed eedna aan ka baxsanin oo nimanka khawaarijiinta lanjeysadi oo ilaa hadaba kabsasha wada hakabsado hayna dhabaatan aa khasaarin yahan oo baxsin dhidheersi ayaa mayda ku dhiirigeega insha allahu taala hadana horleyna sii wadi doono haddii bila helo
okay gorani maamulkii laamo amniga ee degmada buurrakabe ee gobolka baay yeeta goobta duqaynta ku dhiidina buurrakab iyo hooskooyesa buurrakaba degmooyin tuulooyin badan iyo hooskooyeen jidkan baydhabo yonay buurrakab dhatiyo eta wali ku dhiyaayeena ee goobo al-shabaab yeeda dhata jidka dadan galaas arantaasayti duqaymadan kusokow laamo amniga ee fadhiisamag meelika leyin milatariga yonay amison kulhadaleena isan gadoomi ahaanaytiin haa inti go-aan go-aan fayda lagu deeri wadahadal fadaan shirshiro badan la qabada go-aan lagu deeri inti jidkan la horeeyo ama soomiyo ciidanka intigooda inta isku kaashadaan oo jidkan baydhabo dhacdo la nadiifiyo bilin macala wala xareerada iyo wax kala jiraan ayaa lagu go-aansaday okay go-aamada iyoonay qorshiyadaysan deerteen muddo la seencayime ee amisom iyoonay ciidamadan kasarayta ee dowladda federaalka iyo seencayime maamulka degmada jetin eran muddadantan la eg niengobada jidkanka furudaane iyosan eran jarena
haa haa marnaba insha allah tallaabada isbuucan gudaxisa bilaawi doonta nairob isbuucan gudaxisantii weeraro badan lakaas insha allahu tacaala dalka ku dhamaadi haddii yidhaahdo
amniga degmada burakab ahaan markaan lagana sida heelka heerka hilan yada rogda lakamihtaalakor
degmada burakab amni shahiid idan faylay dad makujara anti unakoyni waayo sanadii laba sano iyo jeedna amni shahiid idan faylay boqolkii boqol amni waay burakaba amni sha waa laska hadlaayo kobo insha allah
قيمتنا أخلاقنا والدين كله شيم كفاه نورا في الظلم
توكل بيلدينج ماتيريال and the general service taariikhdima leeto waa lamba tookidiisa tallaawadii dhimanaytay horumarkii la tiigsidaayay tawakal building material iyo bulshooy hadda la siinfuri badeeco buutay baahadeena la qabya hadda laku bahi tujaar iyo tabaroolay antiiba inti guri teegata hanuunan tooganayti tiibatiiba qalab dhisme laakiin tubay deer bakhaarka qalabka dhismooda ee tawakal buildinga material and general service tala huma shalaayo tabtoywalka moodiyaa hadda teeginta talloy total qalab dhisma wal hakiin tubay tiigsoy bakhaarka qalabka dhismooda ee tawakal baqaaru bareejayow dekadii banaadir bogshay faaruqan hayne besta qalab dhisma lahasba baalgeliyey buu berkoo baalweyn birimatiibo ahoo bidhaanti oo shishal eh berkoo laamyeeri gagaabi dhadheerbale berkoo shamiinda axsan ahoo ekisbayran hayna feer ilii feergundiina walaayba faracsho eh ee abtuzid intiiba rinjigii dhismayaalka eh eenog ahoo adasaarta idaalayma ee kooy irita ka dhayso edaka galaas meelo lahkiin ka diyaariyo tawakal building material and the general service all in all irid ideen isqab agab dhisma irbadoon dhamanayna lahkiin tubayng moogatoy tawakal building material and general service qiimo ragiis eh qalab kumbad eh kabakankala ku dorano qobsoy qaadoylay eh ashidaantiin hayne abku ab adkaysi leh inkasew bakaarka qalabka dhismooda ee tawakal building material and general service baqaarka qalabka dhismeeda ee tawakal may bakiyaale isgooska buundada afjirka iyo godob haa afaadka hor jidwiinaga galowga wasaajida shabeelow markii ada roogda galantaabdada fiiri mayba markiifa aragaas boorka qoran tawakal building material and general service mayna hakii dhawaayaya maxamed maxamuud mursal oo longordow madgaab ama balaad wali faahfaahintaas dheer kulle hariir
eberli hal shan qonto iyo sagaal eber siyeed qonto iyo todoba eberli hal lama siyeto ikow soddon ikow tum ikow eberli hal sagaal soddon tum iyo lama sodo iyo kow haddaba bulshay balanteen may buwaha afartaak baraakee amboone tuwin tawras ho adhibsadaasa inta laaba qaad tabakal building material and general service قيمتنا أخلاقنا والدين كله شيم كفاه نورا في الظلم
gudoomiyaha hanraabta gobolka baymuraayo iyo waliba yeedaitito iyo markaleed manka kiishaya ku deganta magaalada baydhabo lalafeersari baamgacmeed balooyin gudaantiyo iyo oran dhowr baamgacmeed iyada la marhayo gudoomiyaha waraysiyeeda siyaasi idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo ku hadali baamgacmeedkaasi tiyanay saamayntiiyo jeesadi meelasaas oo kale yeeda oday dhaqameedyada iyo ka tilmaantiito iyo ku dembeeyeen qofkii al-shabaab lahayna iyo sadhaqse leh iyo kasii dhiyaayaan
bamba badan ciida badan meel raaysananilmaagsiga laakiin ilaahay subxaana qadirka waa noo badbaadiyey marna mixi lama mee markii saddexaadu een iyada oo meel raay amniga geedka magaalada anfay lahayna oo hataa meel oo meel raay amnigii haddii hataa laakiin waa laka sheegay waa lagu qobdaa oon lahayna saas dartii ee meel raayse markastaba wayba dareemahayn in meel raaysan in la beegsado nimanka nabaddiidka iyo kolley wale in shaqeeyow meelraynihula suudaan iyo dareeman dhalinyarada meyrarays yaryaro banaanka fadhiidaya meyraay wal fariire dadirin alxamdulilah walaata dhabesaas u hata meyrarays ee u dhaawa wiilnama e een maybaa horta een shabaab laangna ma dhaafayaan laangna ma ku nahaayaan laakiin may nasiib darro eh meelakahigaaga lijiyomaleh walaata dhabkan sheeni oo meyraay dhibaatadan sheeni dad badan ha dareemahayno dad badan ha dareemahayno ini shabaabeyi dad badan mayra raayaysan maybwa magaaladan waybwa in falalkooda aan dareemahayn hataa maamulada walaa sheegni way baan arkaan in walba lihun qobadaana walaa haddii ada mayra raayaysa toosan abaartona qabiilu haddii kalena mayla kala tiigsada male dhibaatada badan meeshanase mayra raayaysa amnigii maybwa oo dadka ku shaqeeya maybwa aan ku saarnayn culeys aan ku saaranayn dhibaatada badan saasa sheenaysa walaa markasanan beegsan way kumadeen weylana una shabaab halasku reebay
maadaama eh, magaalada baydhabo eh, biroogi hata inka dembuy iyo nagadan eh, to murgulba hibil hibil qarax ku dhiyo qarax ku dhiyo wala seero koray ciidamada amaanka shaqadii ciidan gaabisay ciidan gaabisay eed iyadan gaabiyan ciidamada amniga ayana qayb waha wal muxuu qobdahaya waxaan qobdahayna shabaab bujidatay dhisafa fadhi haddii aad jeeytona mayra raayuse way bagaleeyina bari bal hadhiyay may ku qobdee dadkii oo hataa hogaalka oo xaafado degan oo bulshadii kumade dadkuuna dareemaan ma sheegi korno hore haddii una sheegno bari la dhiyatan bari baa naabaare saas dartee weereena walo haddii falkas galankala jara intee amniga masadan jilacasinyimeereenaade walbana ma sheegano walbana ma ku qobdo korno
marka hadda waliba si toos ah ee idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ee kiin ku dhegeysaday haye guudaan shacabka koonfur galbeed iyo beesha caalamka may daaqay n g d fadhi maadaama ee agoo ee tilmaamadii gobolka baay ee biyaajadii saddexaad iyo eedaata ee guriga ee bamlaakirdow
mayba eediyeed meel raayayse horta unku xumaa shabaabkan ii dheegohaya shacabkan ii dheegohaya ma eedeed unkuma horta nimanka nabadiidka eh oo arxan meel raayayse goyka ee oon lahayn helan lahayn ilmadeeran lahayna oo diintadadan gabadow kaleelan banaan fadhiyoon bamba ka dhawaaw meel raayayse wayba lahaa sidii nin isku reeba lahayahay galo walaa markas bamnin gamaayana wayba lana hal isku reeboy hatana fuliyaal waaye hatana saasaylan haddii wal meel raayis ka sadhiyoon hata meelana haddii hataa ka dhimadaan waylay dardaarimay ini shabaab laisku reebo haddii aana noolan waylaa shabaab isku reebay marka shabaab arhang male shabaab male meel raay naxariis male shabaab male meel raay insaannimo korsheey maka jarta een hadda dhalan dhalinyaro oo meel raayis arday banaanka fadhiya ayaa ka dhaawacmay meel raayis shaqana dawladan ka lahayna shaqana ka lahayna meel raayis shabaabkan ka lahayna yeel ka dhaawacay saas dartee laynoo dhaafean ma leh markan dadka ofsadaayo leh shabaab walma ku sheego korno iyo shabaab ma la hadal korno leh may ku ofsadaanay nimanka marmadad ma dhaafeen haddii ardaydii dhammaayaan haddii odayaalkii dhammaayaan haddii meel raayis iyo ciidankii dhaafana walyoo dhaafean ma leh miinjeedaan meel raayis ini meel raayis lan oo wal wadadoo isku reebaanna miinjeedaan ini dad masaakiin dhammaayaan iyo qorshijo e waylana hal isku reeboy ee dawladda koonfur galbeed mayan ku odsadaanay ini meel raayis nimankan la soo biyo inay amnigan meelaha lagu adkaay inay nimanka amniga fududaa liin fududaayan dareemaa in shabaabka amniga liin fududaay shabaabka haddii la jeeyey maka jaraw qabiilsheeseede baaritaan rasmee malle saas dartiye iyo mayrahay markasa dhabaatan dadanka suubiyayan lankamay bakale hata wadii mayrahay dhibkani dhowrka fayankoyti way leeyin daba dareemana hibil iyo hibil iyo hibil a dareemana haddii ada jeeyte hibil hibiloyalanka hibiloo dareeman haddii ada jeeyte barilakii dhiyaye mayrahay may suubiyana leeyihin saas dartiye amni xumo mayra raayis way bajartay oo dhiniga mayra raayis maamulada ee jarta waylanaa wal halku bedelay waylanaa mayra raayisa dowladda cusub adina way kalanaa يعني ما رئيس مدحوينه كفر قلبت نمنكن قابكن ما رئيس واتي لك شقايو لحسن لك شقاي لهم سنة ما رئيس او دي ما يبوا يو افرسن معمول هجري لك شقاي تن هايتي يعني ما رئيس لانك امني او القبض اي ملن بدلاو لانك ما رايو المقو ما رايو لسا فلسو اي ملن بدلاو اني ولان قبيل لمب شخصو ميلس قبصداو ساس درتي ما رئيس لسك بردي aan nagati lan shabaab oo nujeyna ma ilaa inare un fiiriyaan jeyna way inare lan kan ganacsi wax hoolo gadisleeshan ina nare een tii ku dhiga lugaay markii dambe xeerlankii shabaabka una qobna seen arnoriya wala ka dhig kargo hayna laakiin hadii falyar igoon ku dhigo una maamulaana na argo ay unu ka dacweyn meel aad ki hirnin waa ko alkan fuday hadii falyar dhigo aada yaalantii ma dhaafano meel ay ni la arko maadaama lankii ay ciidamada ammaanka iyo qowada madiyo saldhiga jeeyeen ee shabaabnimo la ka eeday lankii la hadhii walis eer kore beledkan baydha waxaa la dhis deganaa doonta haddii amni la hela iyo haddii la hela meel raayos meel maxkamad cadaalada la hela haddii dambe baaryaal la hela haddii qabyaalada waa laanku dhaafa amni waa laku bedirma laakiin si lay hadas haddii meel raayos sida hata ku dareer ku dareerta oo madiseeda malaajay ku dabagalaw lanka shabaabke oo shabaabkina beesa banaanka ku dhigo qaabkaas laaka furfuraaw si lay walaadeen wala isbedelay ma qabaan
صومالي وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر صومالي وأفتخر أولمبيك بول
halow halow aatikow waliba elase haroro arweeso inkukoyd baqasaalado dharkiyownay mayba kiingadfaday i firinjiteerku biyo kuguba bisato kiingadfaday hoo urku taalagay adfadaasta olombik molley jeeye ay anfaaday alaabta owlaada kala dheelas hoo ad aragdaba wala siisada un lahayn ya alla ilahe amuushaday ku obsoy habahaagalgaad hadtaka jire ibrii ajaa'ib lang ilis walka aragayo abaari aaran isku halma ah afteen i mogdan isku halma ee aaran isku dungaa wadhii isha baharka hee alafoo adalata iyaanfay la dhalatiiba ariirii langwiinku ajabi olombik mool ha kula besoy isgowka ayliyaabo olombik atari barfuun ha ku gadoy ilwalguuladaasa ilaalma ku dhoma arigii laymiingarohayo walaba ajaa'ib wiin leh elektroonik isqabshay kan anka wiin i kan anka yarba alaab megelka la besadaaw isku joogsha i aadishe ugaasa i malaagee ulmaada i aaqiliinta labaskii usudi jareen ishoobing isqabshay ankaseeda walaalayaal olombik mool alaabta olombik mool yaala howal yarsiinku agtiinina dhiniga dharka megelka sada surwaal ayino iyo yarin wiin macawiisi imaamada shaarar i jaakadahaan adajeelayti ee dharka sboort
maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa ku warramay xaaladda gobolka iyonay howlgallada ciidamada iyo sameeyeen guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo siinoo idaacadda warsan soo la hadalo waliba usaxay kuus armooga siitiisu ku hadlay
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantihiin idaacadda warsan waana ku dhowahay kan kale gobolka shabeellada hoose xaaladiisa waa mid aada iyo aada u degan xaaladaheeda iyo amnigeeda waa mid maalinba maalinta ka dambeysa uu kasoo horeynayo soona wanaagsanaanayo gobolka shabeellada hoose howlgallo ayaa ka socdaan ugu dambeynayo nimanka nabadiidka deegaanada iyo meelaha ay dadka dhibaatada u geysanayaan looga sifeynayo marka si wanaagsan ayayna ku socotaa deegaano badan ayaana laga xoreeyey oo gobolka shabeellada hoose kamida degmooyin badan ayaana laga xoreeyey gobolka shabeellada hoose mar walbaba wuxuu u baahan yahay qof ka shaqeynaya dantooda ka shaqeynaya shacabka soomaaliyeed deegaanadaasi ku nool gobolka shabeellada hoose iyo mar walbana la taagan la taagan horumarintooda iyo bilaadooda soo celintooda deegaanadooda amnigii sugidiisa iyo sida ula qayb qaadan lahaa dadkaas shacabka dhibaatooyinka tabashooyinka ay ka tabanaya mar walba anaan waxaa u taagana waxay tahay waa dadkaas baahidooda sida u daboolan lahayn amnigoodii aan usugi lahayn dadka dhibaatada u geysanay oo nabadiid ka aadaan qoblaysatada dadka oo amnigooda dhibaatada u geynaya naftooda iimaankoodaba doonayaan inay dhibaato u geeyaan ayaan inaan ka celino aan diyaar u nahay meel walba u fuulno geed dheer iyo geed gaaban inaan u fuulno ayaanu diyaar u nahay haddaan rabno aan naftayna ku weynayn
gudoomiye weliba jare weerar fara badan oo diyaarado iyo kijaysideen ee gobolka shabeellada hoose
weerarada lagu qaaday nimankaas nabadiidka mar walbaba waxay kuwa lagu beegsanayo cidaan ciddii dhibaato u geysanaysa shacabka soomaaliyeed una soo madeegaysa hagardaamooyinka kala duwan doonaysana inay dhibaato ka geystaan deegaanadaas ay shacabka degan yihiin amase inay intay shirqool madeeyaan ee dad dhibaat ku dhibaataynayaan deegaano kala joogaan oo gobollo kala joogaan ama caasimada soomaaliya ay magaalada muqdisho joogaan amase koonfur galbeed aan magaalooyinkeeda kala duwanba dhibaato ka geysan kara ayaa lagu beegsanayaa oo meeshaasina looga hortegayaa inaysan dhibaatadooda soo gudbinin shacabka soomaaliyeed aysan dhibaato u geysanin weeraradaasi mar walba waa kuwa dhacaan laguna beegsado nimankaasi nabadiidka oo meel alaal meesha joogaan iyo deegaan kasta ay joogaan lagu tago lagu weeraro marka waa kuwa aan mar walbaba naga ognahay shacabka gobol shabeelle hoosena ay naga soo wadaagaan oona ay ma yidhaahdaan halkaan iyo halkaan ayay nimanka duumaalaysanayaan ayna doonayaan inay shirqool kasoo madeegaan marka aad iyo aadaan ugu guulaysanaa guul ayaana kasoo xaranta mar walbaba
weliba sheegana in shacab miile walkuweel dhaawac ka deeri mase harisnankajaysidi xoolo badan iyo hanta badan oo laku burburi arrintaas may ku jara
badanaa waa ay yar tahay in dad shacaba ay dhibaato u geystaan diyaaradahaasi maxaa yeelay meesha lagu beedsanayo nimankaasi nabadiidka ah waa meelo ayagaan hadafkooda lasoo ogaaday warbixinadooda dhamaystiran lasoo helay oo annaga mar alaal markii hadafka la fulinayo ama howlgalka marka la fulinayo ay tahay mid diyaarsan ayadoo dhan oona laga fiiriya dhinacyo badan oo dhanka shacabka ama wax loogu geystaa amase amay wax ku gaaraan macalahaanti shacabay leeyihi ama wax ku gaartaa in alaal intaasoo dhan markii laga fogaado in alaal intii awoodan looga fogaado kadib ayaa howlgalka la fuliyaa marka waa ay yar tahay mana dhacdo boqolkiiba zero point one xataa ma ee dhama in shacab ay wax ku gaaraan meeshaas koonfur galbeed waxaan u jeedin lahaa inay isku tashtaan oo naftooda ay ku tashtaan ayna ka tashtaan sidii ay u badbaadin lahaayeen una xoreyn lahaayeen deegaanadooda kala duwan ee koonfur galbeed una xoreyn lahaayeen nimankaasi nabadiidka ee dhibaatada u geenaya mar walbaba shacabkoodana dib u dhaca ku keenaya oo aan marnaba la rabin nabad inay ku noolaadaan barwaaqo iyo horumarna inay gaaraan saacad walbana dib u dhaca ku keenayaan inay dadkaasi iska kaalmaystaan ayna wax alaala wixii xooga iyo wixii warbixina iyo wixii hiil iyo hoo ahna ay la garab istaagaan ciidamada kala duwan ee amniga iyo soo celinta xorriyaddii shacabka ka shaqaynaya ay la garab istaagaan oo sidoo kalena ay naftoodana la istaagaan oo ayagiiba ay ay qayb ka noqdaan la dagaalanka nimankaasi nabadiidka ayaga ay nafsiyan iyo shaksiyan ay uga qayb galaan sidoo kalena ay la wadaagaan maamulkooda iyo hay-adahooda kala duwan ee ka shaqaynaya deegaanadooda sidii ay amnig u sugi lahaayeen amnigoodan uu ahaa mid adag uu noqon lahaa marka intaas ayaan kula dardaarmaya wasalaamu calaykum raxmatullahi
lagu hirtaayo bulshadu intifaacsataayo aasaaskuna waa iyaga
Somali Institute for Science and Arts.
Saatirki meelikiin goro.
Saanta langaaday.
Aqoon salsheelanki weydiyay.
Sidii Faransa heli.
Somali Institute for Science and Arts.
Baydhaw salshe in la kafuro.
Suurtagal nagati.
Sidii la fadaayi aha.
Suubinay runtaw.
Somali Institute for Science and Arts.
Sifiriis haato.
Mahad lisaan qaadaw.
Taleelado may ku furna.
Somali Institute for Science and Arts.
Aqlag walzuulow.
Always online mahada.
Inta keen la tabna.
Aqoon sayku weeldhoy.
Sayniska ee.
Maaddooyinka scientificska.
Halkeen safayo deer.
Mahadka Somali Institute for Science and Arts.
Macad Lambogiyo.
Macallimiin dismira eh.
Maaddooyinka iyo keen dhikaayaan.
Lukuwada maqsuudi.
Mugda ilmagii koo kijari.
Miidhaqtina wanaha keen dhikay.
Masqantaa waa la kashuwe.
Muugatay mahadka walbarashada ee Somali Institute for Science and Arts.
Itus.
Itaabsi.
Inshid muuqaal.
Cashare lakiin sharxaw.
Casri walbarasho.
Adduunka meelinka saraysi.
Maqal i muuqaal.
Maaddooyinka lakii baraw.
Meelanka seedaw.
Somali Institute for Science and Arts.
كرسي دلادي عرض إيفهانشي مالي شرهادي مادوين كلك دكاو سومالي Institute for Science and Arts, mayba shalciyana Diploma of English Program Diploma of Health Science, sida Diploma of Midwifery, Diploma of Nursing Diploma of New
puntland waliba iyo deerahayana wafdi eedan shal bileeran hanas iyado gowadayin hano fadaanti oo ku qayb galan caleemasaarka madawyinaga madawyine ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka puntland kaasoo sabtayga lakuwada in yeeda kudheeda magaalada garowe wasiirka wasaaradda amniga ee puntland axmed cabdulaahi yuusuf yahay koosu ku hadalay sugidda amniga ee diyaargarowga caleemasaarka madawyinaga puntland samada ciidan baa jooga halkan ciidankii booliiskana waxaan rabnay inay ka soo qayb galaan sagaalka subaxnimo saaka taa annagaa iskala xisaabtami doonno haddii la yidhaahdo halkan waxaynu isugu nimi wixii waajibaada kolley saraakiisha jananada idin faray iyo muxuu ahaa madaxdiinna haddii ilaahay idmo toddobada casho oo soo socota ama lixda casho oo soo socota howl aad u fara badan oo u weyn oo sumcad puntland sumcaddeeda aad ama u dhisi doonta ama ceebayn doonta insha allaahuna ma ceeboobaysa waxaan rabnaa in ay noqoto guul ku dhammaato waxaan rabnaa amnigu idinkaa gacanta ku haya ilaahay ka sokow shacabkeenna magaalada waxaan rabnaa shacabka in loola dhaqmo si dignity ah oo sharaf leh waa dadkeennii weeye waa carruurteennii iyo hooyooyinkeenna idinkoo wiilashii baa tihiin iyo muxuu ahaa gabdhihii waxaynu u baahannahay xalay waxaa lay sheegay in guryo dad lagu garaacay dad hurda ganjeelooyinka lagu garaacay oo cida yihiin ma naqan howlahaasoo dhan uma malaynayo ciidankan ciidan dishibliin la weeye oo inay hawshaas iyagu ay ka mid yihiin laakiin baaritaan waa samaynaynaa insha allah waxaa laydinka baahan yahay waajibaadkiinnii idin saarnaa inaad gudataan inaad cadow badan baynu leenahay cadowgaa faraha badan oo aad og tihiin oo midabyo badan leh oo siyaabo badan u kala eg magacyo badan oo kala duwan leh waa inagu dhex jiraan waxay doonaan iyo waxay qorsheeyaanba inay fashilmaan ayaynu u baahannahay insha allah waana fashilmayaan waxaynu u baahannahay muddadaa yar in aad guntiga dhiisa isaga dhigtaan muddadaa yar in haba yaraatee loo diido cadowga ujeeddada uu leeyahay cadowga waa inagu dhex jiraa waana iska saarayna haddii alla idmo waxaynu rabnaa haddii alla idmo habeenka ugu daran horta waa habeenka lix iyo labaatanka oo habeenka ay dhacayso weeye muxuu ahaa xafladdu madaxdii waddanka oo dhan baa imanaysa soomaaliya oo dhan baa laga imanayaa dibaddaa laga imanayaa waxaan rabnaa maadaama la yidhi puntland hooyadii federaalka weeye oo waa qaangaan qaangaannimadaasi inay naga muuqato inaynu noqonno aynu tusno inta kalena inay ku daydaan puntland kudayashadaasna ay iyaga oo faraxsan oo nabadgelyana qaba inaga noqdaan haddii ilaahay yidhaahdo aad baanu idinku ducaynaynaa ilaahay inuu idiin fuduudeeyo guushiinna ciidamada habeenkii markaad muxuu ahaa harmoniga qaabka laysula shaqaynayo iyo qaabka waajibaadku yahay janannada ayaa kolay idiin soo gudbinaya annagu bes iyo saldhig baan leenahay halkaasaa hawsha ka fulaysaa haddii alla yidhaahdo guul baan idiin rajaynayaa dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu barnaamijka kulanka ka gooda jarno isla arrimooyinka puntland iyo sidaasoo kale ka gooda jarne gudoomiyaha gamanka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi iyo deere magaalada sayti
صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قدوميها قبل مدن عبد الحاشي هي وفد قدامنا oo ay golaha sanadka ama aqalka sare ah golaha baarlamaanka ee puntland golaha xukuumadii hore maamulka puntland ururka haweenka hiiliyaha iyo dhammaan mutasabka kale waxaan ku salaamaya salaamta islaamka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحا فرحاد نوعا إن أنا كسر دوي إنه هلكا بدونيه يقل كسر عبد الحاشي iyo waqtiga hoggaaminayo oo ka tirsan golihiisa ama mudanayaashii aqalka sare oo nagala qaybgeli doona xafladda dhici doonta lix iyo labaatanka ee caalimasaalka madaxda puntland waxaan leenahay soo dhowaada gurigiinni baad ka timaadeen gurigiinni baad timaadeen وحوي آمن إن شاء الله حنوم الأحسن معي وفر أحسن معي أنا بهك أنا بتنادان أنا يدخلوا إنكم مسؤولين تي لما تري وروا أقل كسروا علينا هو استدي أقل وأقل كي متري استدي ذا أو ما من قبل ذي ذا مركب مرة هذه مسجد حابة سرد وهذا إن شاء الله وتعالى كذا بيا وحشش بيا وصلنا وعلينا نقوم دمتا إن شاء الله وحنا كوري تري عدي الله ينادو قدومية وصلنا وقدومية
inagoo ku hadlaaya aqalka sare iyo waftiga ila socda labadaba waxaan aada iyo aada idinkaga mahad celinayaa iimaynta ballaaran iyo soo dhowaynta wadaniyadda ku fadhida ee dowladda puntland baarlamaankeeda iyo shicibkeedu noo soo dhoweeyey waxaan kalen erey rabaa inaan ka idhaahdo doorashadii aada samayseen oo aan ka daawanaynay telefishiinada waxay ahayd doorasho aada iyo aada noo qancisay oo sixil kasnimoa wadaniyada dareen midnimoa ku fadhiisatay oo adigaadan ay kugu soo doorteen madaxweynihiina lagu doortay waxaan leeyahay baarlamaanka puntland waa idinkaga mahad celinaynaa fikirkaa fiican isku duubnaanta aad samayseen waa idinkaga mahad celinaynaa midda labaad sidaad u sheegtay aqalkani wuxuu matalaa dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka soomaaliya laakiin laba sano waa tageen wada shaqaynta iskaashiga iyo isu imaanshuhu waa yaraa go-aanka aqalkani uu qaatay waxa weeye laga bilaabo maanta oo aanu idiin nimid iyo wixii ka dambeeya si joogto ah inaan u wada shaqayno isku xiranno leysdalkeennu wuxuu u baahan yahay midnimo nabad iskaashi wada shaqayn isjacayl inaynu soo celinno inaynu soo celinno soomaaliya siday ahaan jirtay adduunkan inaynu soo celinno waxayna ku imanaysaa arrintaas isku duubnaan isjacayl soomaalinimo ayay ku imanaysaa waxaan erey idiin sheegayaa aan tegey istaanbuul toddobaatan dal baarlamaankood ayaa ka soo qayb galay baytalquds iyo falastiin ayaay ahayd arrinta laga hadlaayey waa arrin aada iyo aada muhiim u ahayd waxaanse idiin sheegayaa aniga erey i taabtay oo ahaa guddoomiyaha baarlamaanka saniga aanu sheekaysannay oo yidhi kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii oo au shirkeedii aniga oo wasiira waxaan ka mid ahaa waftigii madaxweynahayga ee shirka oyayuuda yimid ani wasiir baan ahaa buu yidhi waxaan soo maray oo soo arkay caasimado badan oo afrika saddexa arrimood oon ku arkay caasimaddiinna magaalo caasimada afrika intaa tegey oon ku soo arkay ma jirto nabad qurux iyo amni kuma soo arag ereyga aada ii taabtay ee i dhibay waxaa wuxuu raaciyey afrika waad hogaaminayseen idinkaa hogaaminayey oo afrika ay aada iyo aad idin daba taagnay waxaan ka yaabanahay buu yidhi oo aan ku su'aalaya dadku sow dadkii ma aha dalkuna sow dalkii ma aha siddeed iyo labaatan sano sidee buu dagaaluuni idinka dhex socdaa oo aada u dagaalamaysa arrintaasi way taabatay laakiin waxaan ku jawaabay baan idiin sheegaya waxaan idhi dalku waa dalkii laakiin dadku dadkii ma aha jawaabtaasaan siiyey igana dhab weeye waxaan leeyahay soomaaliyeey waxaynu nahay hal qoys ma nihin qoomiyaad kala duwan waxa la yaalo waxaad dhici karta qof kasta oo soomaali inuu yacni ay dhaleen yacni ama hooyo ama aabbo ama ayeey ama awow soomaali oo dhan afar ama shan qabiilkan aynu isu qaybino uu ku jirayo waxaan qabaa waxaynu nahay hal waxaynu nahay mid inaynu midnimadeennii soo ceshanno dalkeennu mid ahaado oynu isu wada taagno intaasaan odhanaya mudane guddoomiye aad iyo aad baad umahadsantahay waxayna noqonaysaa hadda kadib inaynu si joogtaa isugu xiranno oo aynu wada shaqayno oo dalkeenna lays baarlamaan ayaynu nahay kolkaa waxa weeye waa dadkii waxaynu nahay dalkan u dhigi lahaa muxuu ku dhaqmaya u samaynaa aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa waad ku mahadsantihiin anigoo magaca aqalkaa ku hadlaya iyo guddigani dhas waad ku mahadsantihiin mahadsantihiin
meelisaas oo kaleet usudeeri wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya
oodax barre iyo wasiirada kale oo noo wada yimi insha allah sharaf weyn bay inoo tahay maanta inaanu ku soo dhoweyno airbortka garoowe runtii runtii waana waxayna yidhaahdeen waa dalkoodii bay yimaadeen iyo dadkoodiiba u yimaadeen insha allah aad baanu ugu faraxsannay runtii inay calimansaarka nagala qayb galaan madaxweynaha sayd cabdullaahi deni runtii muddadatan ilaa maartay maartay calimansaarka insha allah inay maartay nagala qayb qaataan runtii aad iyo aad bay sharaf noogu tahay walaalahay oo noo yimi insha allah dalkoodii yimi insha allah weeye waxaan insha allah rajaynayaa runtii inay maaragtay taasuna caleemasaarkaasuna si aqbal iyo sharaf leh u dhaco iyagana waxaan leeyahay ciise sharaf allah ka raacsiiyo maaragtay muddada badan ay runtii noo soo dadool meelo badan ay nooga yimaadeen ilaahay darkiisa idinka saxaabadan waa idin mahad celinaya runtii warbaahinta fiican aad haysaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta inaan joogno garowe oo ah hooygii federaalka soomaaliya soo dhoweyn wacan iyo mataqaanaa wanaagne annagona eerboorka ka bixin ayaan ayaan helnay ujeeddada safarku wuxuu yahay inaan ka qayb galno calamansaarka madaxweynaha cusub ee puntland mudane dani oo ah runtii shaksi wanaagsan dhammaanna reer puntlandna ugu hambalyayno xulka wanaagsan ay sameeyeen iyadoo rag badan oo wanaagsan ay tartameen haddana go'aan qurux badan oo sharaf leh ayay qaateen dani inta aan ka aqaano waa nin runtii sharaf iyo qiimo leh muxuu ahaa qadiyadda soomaaliya guud ahaan ay aad ugu dheer tahay aqoon iyo kartina leh aanan ogahay inuu diyaargarow badan inuu puntland meesha ay taagan tahay ka qaado oo meel ka sii wanaagsan u geeyo inay ka go'an tahay diyaargarow badan oo galay madaxweynahana waa usii qadimaynaa hambalyada shacabka reer puntland waxaan leenahay guuleysta ku sugnaada dariiqa wanaagsan ee aad ku hogaaminaysaan federaalismka soomaaliya waana idiin hambalyaynayna dhammaantiin waa mahadsantii
bismillahi raxmaan raxiim waan salaamayaa wasiir goodax waa inu fadhiyo wasiirka tacliinta mataqaanaa abshir oo puntland wasiiru dowlaha abdurhaan iyo asxaabta kalow runtii maanta sharaf weynay noo tahay inaan garowa nimaadna aan u nimaadnaana caleemasaarka madaxweyne saciid cabdullaahi deni sidii wasiir goodaha u sheegay dad badan oo fiicana tartamay waxaana ka dhacay dimuqraadiya qurxana ka dhacday oo wax lagu dayda ah garowana waa dhowr iyo toban sano soo dhaafay waa ku ammaanay taas in lagu kala baxo siyaasad si dimuqraadi ah runtii madaxweynaha cusub waa qof siyaasi ah dhinaca federaalkana ka soo noqday xildhibaan wasiirka qorsheyntana soo noqday waddanka dhanna si fiican u yaqaano waxaan u malaynayaa inuu yahay madaxweynihii ugu horeeyay puntland oo xamar ku dhasha inuu yahay waxaan rajaynaya inaana dimuqraadiyeynta socota oo garowa kaas kuntay puntland inuu kor usii qaadaa aniga iyo wasiir goodaxbo sideed sano ka hore ahayd markii aan bilownay garowa one iyo garowa two oo ahayd gogoldhigii mataqaanaa dastuurka soomaaliyeed dhalay garowaana aan martigelisay labadaas shirood wixii ka dambeeyana kolleyba waa imanayna annagoo xildhibaana ah aan shaqo u imaanayna madaxweynaha waxaan u rajaynaynaa shaqo fiican u rajaynaynaa reer puntland waxaan ugu hambalaynaynaa inay heleen madaxweyne national figure ah oo aan rajaynaynana in puntland keliya ma aha laakiin soomaaliya inuu u horseedaa inay nabad noqotaa inay isku wada xirmataa in dastuurka lasoo wada dhamaystiraa in federaaleynta lasoo wada dhamaystiraa waa mahadsantahay
gudnaan saaxiibayaal waliba intaa ka gebagabeeyeen barnaamijkii kulankii idaacadda warsan ee magaalada baydhabo intideednan ku limaana kokalnimade saasiyan emaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
Thank you. arankai mapailayayo amarki madidai namadidayo Nay arankai mapailayayo amarki madidai namadidayo
Kai arankai mapailayayo amarki madidai namadidayo Kai arankai mapailayayo amarki madidai namadidayo
kai aran kai mapailayayo amarki madidai namadidayo kai aran kai mapailayayo amarki madidai namadidayo kai aran kai mapailayayo amarki madidai namadidayo kai aran kai mapailayayo amarki madidai namadidayo kai aran kai mapailayayo amarki madidai namadidayo kai aran kai mapailayayo
dalkai aranka ima baydaayayo amarki madidai namadidayo dalkai aranka ima baydaayayo